dada janabi oo ugaarhsata ah ayaa gurta ugaadha somalilan kuwaasi oo siyaabo kala duwan garab uga hela wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga dadkan ugaadha somalilan gurta ah ayaa ah dad dhalasho ahaan caraba oo wadamo kala duwan ka yimaada waxaana ay muddooyinkii u dambeeyey bilaabeen in ay ugaadhsadaan noocyo ka mida ugaadha ah aanay awal ugaadhsan jirin oo ay ka mid yihiin diinka iyo shimbiraha sida ay sheegtay wasaaradda deegaanku wasaaradda deegaanka ayaa markii hore heshiis la gashay nimankaasi ugaarsatada ah inkasta oo mar aanu wax ka weydiinay mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka waxa uu yahay heshiiska ay la galeen nimankaasi carbeed ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan haddana waxay noo sheegeen inay nimankaasi ay ka baxeen heshiiska ay la galeen si sharci darro ahna ay dalka uga ugaarsadeen maxamuud ibraahim maxamed oo ku magac dheer guri barwaaqo oo ka mid a saraakiisha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga ee somalilan ayaa noo xaqiijiyey in aanay mar keliya tani dhicin ee mar walba ay kolba niman carbeed wasaaradda heshiis la galaan ugaadhana ay gurtaan carab baa inoo timaada siday doonto intay saddex cisho fasaxa qaataan aan fulinin haddana shuruucdii ay iyagu la galeen wasaaradda oo siday doonaan isaga dhex qaada oo waxay doonaan laaya waxay doonaan dila baasas iyo shimbira isitaan iyaga laftooda ku tababara shimbiraheena iyo layntooda carabina way si wada eegtay oo lama kala yaqaano kii doorkii dhaweyd ku yimi kan wiiga dambe kuwa imanaya ayay isu wada ekaadeen
inkasta oo toddobaadkan wasiirka wasaaradda deegaanka shugre xaaji baandare ay sheegtay in ay mamnuucday duurjoogta dalka laga ugaarsado haddana intii aan ku jiray xafiiska mas-uulka wasaaradda ka tirsan ee aan waraysanayay waxaa u soo galay nin kale oo ka mid a shaqaalaha wasaaradda uu sida fayl ka yimi xafiiska wasiirka faylkaasi oo la rabay in mas-uulkaasi uu saxeexo faylkaasina waxa uu ahaa oggolaansho loo oggolaanaya niman kale inay ugaarhsan karaan duurjoogta dalka waxaana arrintaasi ka xanaaqay mas-uulkaasi aan xafiiskiisa joogay waxaana halkaasi cabbaar dood adayga ay ku dhex martay isaga iyo ninkii faylka siday inkasta oo uu aakhirkii faylkii saxeexay maxamuud guri barwaaqo waxa kale oo uu ii sheegay in shaqaalaha wasaaradda deegaanka laftigoodu ay yihiin kuwa la shaqeeya ugaarsatada carbeed oo u raaca dhulka miyiga ah si ay u soo ugaarsadaan okay shaqaalaad ku daraysaa qof shaqaalaadaad ku daraysaa qofkii shaqaala ahaa waxaa laga yaaba afar boqol ama shan boqol kun oo somalilan qaato marka kun doolar loo dhiibo ila horta berritana waa tegaynaa halkaasuu ku dhaqaaqaya oo waxa weya intuu wixiisiiba farsamaysto waxa weeyaan waxaa naloo sheegay inay wax dhoofsadeen oo qaarkood intii tallaagada sii gashadeen gawaadhadan ay wataan haddii jiraan tallaagada iyo waxbaa u saaran